wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac oo hadal ka jeediyey madan lagu dhaarinayay garsoorayaal cusub oo ka howlgeli doona gobolka gade ee jubbaland ayaa si faahfaahsan uga hadlay muhiimada daadejinta adeega cadaaladda ee jubbaland wasiirka ayaa sheegay in qof kastaoo muwaadin soomaaliyeed ah oo reer jubbaland uu xaq u leeyahay inuu helo adeeg cadaaladeed oo hufan weliba isagoo gurigiisa jooga waa kan wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya markaa jubbaland waxay qaaday waddada nabadda iyo cadaaladda oo midaysa jubbaland oo dhan oo qof kasta oo reer jubbaland ah oo cadaalad ku helo gurigiisa asagoo aan gobol u soo safrin degmo soo aadin meeshiisa gurigiisa iyo goobta uu joogo inuu ku helo garsoor iyo ku filan oo dhammaystiran oo la geeyo waxay kaloo farxad ah in hay-adaha dowladdu ay dhammaan tegi doonaan gobolka gado ayna inta badan ka shaqeeyaan taasina waxay ahayd taladii uu ku bixiyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan oo ahayd in la dadejiyo maamulka oo hay-ad walba iyo wasaarad walba ay tagto gobolka gado oo mataqaanaa laisku fidiyo si dadkii iyo dowladdii ay isugu xirmaan oo loo wada shaqeeyo oo indhahaagu mataqaanaa ay arkaan dhagtaaduna dhegaysato sida ay shaqadu u socoto